والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب من أشرك في عمله غير الله وفي نسخة باب تحريم الرياء wuxuu u baabaysan yahay baabu fii xukmi man bal shaksi xukumkii iyo waxa uu la kulmaya ashraka sharig yeelay fii camalihi camalkiisii uu laba imanayay ama salaad ha noqdeen sadaqa ha noqoto ama wax kaloo adugu khayrahun camalkii uu laba imanayay la wadaajiyey ilaahay subxaanaه wa tacaala kayr اllahi ilaahay kayrkii nusqa ahaanna baabu taxriim riya waa nasta halka hoose iguba sugana bal riyada iyo in cibaadada loola yimids ha lagu arko ama ha lagu maqlo dadku ha kugu ammaaneen ha kugu xurmeeyeen oo ha kugu weyneeyeen bal taa in cibaado iyo daaco loolaba yimaado xaraamnimadkeed iyo inay ajrigii baabiinayso ayuu taa baabkeedii yahay kole markaa baabku wuxuu baabaysaanayaa alriya waasumca waana laba laftioo iskuba dhowo ariyana waxaaba ayuu yahay idhaaru اlcibaadati biqasdi ru'yati الnaasi laha fayaxmaduuna saaxibaha waa iyadoo ruuxu cibaadadii ama daacadii muujiyo dadkii buu tusaya si ay dadku u arkaan ay ugu ammaanaan taas baa riya la idhaha asumcana waa iyada nafteedune laakiin maxay noqonaysaa sumcadu waxay ku xidhan tahay maqal oo camal uu xataa qarsoodi u sameeyey oo ama ilaah daraaddiiba uga sameeyey ayuu sheeg sheegayaa ka warramayaa si dee looguba ammaano oo sumcaduna waxay ku tacalluqsadas xaasatu samci dee riyuhuna waa xaasatulbasar weeye midna camalkiibuu muujinayaa si loo arko isagoo camalkii samaynayo hadhow loogu ammaano midna waxa weya camalkiisii xataa uu qarsoodi uu kuba sameeyey iyadoona cidi ogeynba ayuu sheeg sheegayaa oo dadkii bal matalan taas si oo dadkiibuu ugu warramayaa si iyadana ujeeddadiisu halkaa waa ammaan iyo waxyaalo ugaba helo labadoodna waa isla mid labadooduba waa xaaraam labadoodna camalkii way burinayaan waana baabku wuxuu baabaysan yahay noo iman doono wuxuu yihi markaa musanifku xadaثnي زhير بن xرب qال xadaثna إسmاعيل بن إبراهيم qال أخbarna روح بن الqاسم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة qال أنه qال kle علاء بن عبدالرحمن iyo أbihiba taabiciintii bay kaba mid yihiin dhammaantoodna dadkan waa dad aynu kitaabka hore ugu soo aragnay dee زhayrna waaba ninka labaad ee kitaabka marka la eego dikrigiisu kusoo noqnoqdo ugu noqnoqosho badan waayo kun meelood in ka badan ayuu kitaabkeennan kusoo noqday ama kusoo noqnoqdaa abubakr bn abi shayba unbaa ka badan wuxuu uhi abu hurayra qaala rasuulu llahi sala اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi qaala allahu tabaaraka wa tacaala waa xadiid qudsi markaas ilaahay baa yidhi ana aniga agna shurakaayi cid wax la wadaajiyo ama wax ku shuraakoobo wada yeesho ugu qanisan oo uu markaa cani shirki wax la wada yeesho uga qanisan oo macnaa cid bal zacmiba haba noqotee wax la ysugu daro wax la wadaajiyo aniga ugu qaninimo badan iyo in ugu kaaftoomi badan aan ka kaaftoomahay ka qani ahay cid wax lala yeesho ama shirki iyo cid wax cid kale looguba daro ee man camila ruuxa sameeya camalan camal sameeya camalkaasoo ashraka uu wadaajiyey oo fiihi camalkaa waa qasadkiisii maci aniga macayga kayri kayrkay oo camal buu laba yimi ilaahay waaba u jeedaa ee laakiin maxaa soo gashay niyadiisii bal dad maqalkood iyo aragood iyo ugu dhowaantood baaba soo gashay oo camalkii ay ahayd inuu ilaahay daraaddii iyo ikhlaasu laba yimaado ayaa waxaa soo galay dad kale iyo mulaaxadadooda iyo milicsigood taragtu waan ka tegayaa waa camalkii iyo shaksigii caamilka ahaa iyo shirkahu shirkigiisaas iyo waxwadaajintiisaasba farahan ka qaadaya macnaa camalkaasi waa camal buray oo agtayda wax sawaaba iyo wax ajriyo uu kaba helayaa ma jirtee ciddii uu ila wadaajiyey wax ka ajri haw doonto ciddan kale uula qasdayey bal ajri hagu doonto laakiin aniga waan farahan ka qaadaya wey wax ajri oo uu agteyda ku leeyahay ma jirto xadaثna cmar bn xafs bn khiyaati qaala xadaثanii abi can ismaaciil bni sumaycin can muslim bni اlbaطini can saciid bni jubayri can ibni cabaasi qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam bal ismaaciil ibnu sumayc kolley xaafid wuxuu kaba dhigaa nin dee adigu isagoo hadda sheekhiisan muslim ibnu badin saadise ka dhiga ama aanu taabiciintiiba ku soo darin walow la mucaasarooduu isaga raabico kaba dhiga waa ninoo markaa min riwaayat اlakaabir can ilasaakir bay noqon haddii bal taasi ay sugnaato oo ismaaciil ibnu sumaycna taabici buu kaba dhiga muslim ibnu badinna qolooyinkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwii ugu waaweynaa wuxuu yihi can saciid ibni jubayri can ibni cabbaasi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi man samaca ninka ismaqashiiyo cid oo macnaa camalkii uu isagu laba yimi ayuu dee sheeg sheegay dadkuu uga waramay waa maqashiiyey dadkii sidee inuu khayr leeyahuu wanaag sameeyo waxaa loogu ammaano ama loo ictiqaadiyo samac allahu bihi ilaahay baa dadka maqashiiyo maalinta qiyaamaha marka dadka lasoo saaro niyadiisii xumayd iyo qasadkiisii baa la muujinayaa dadkaa fara badan ee laysu wada keenay baa dhexdooda lagu fadeexaynayaayoo camalkiisan aanuu ilaahay daraaddii ulaba iman iyo niyadiisii xumayd baa loo muujin samaca ilaah baa maqashiyo uman ra-aa ruuxa istusa ee camalkiisii afbayaanu kaba sheeginbe dadkiibuu u daahiriyey waa u muujiyey isagoo hadda ula jeedana iyaga markaas iyo ammaantoodna doonaya raa allahu bihi ilaahay baa isna ujeedadiisii iyo wixiisii buu dadka tusa oo taasba wey bal lafti kalea inoo dambeeya macnuhuna waxa weeyaan guud ahaan in camalkiisii uu ruuxu laba imanaya hadduu dadkii istustusula yimaado ama uu isagu sheeg sheego si loo maqlo oo loogu karaameeyo ama loogu weyneeyo ama ruux khayr le inuu yahay loo ictiqaadiyo ilaahay subxaanah watacaala waa fadeexaynaya bal intaan aakhireba la gaadhin ruuxaan ilaahay daraaddii camalka ulaba imanayni inkastaba dadkii ha uga dhigo inuu ilaahay daraaddii ulaba imanaye ilaah baa subxaanah watacaala fadeexaynaya waxaana way u muuqanaysaa dadkii oo waa loo muujinaya markaasna in waxa weeye wax dee camalkiisii markaa saas ahaana shay baadil oon sawaab lahayn oo buraya ayuu noqon ilaahayna aanu aqbalahayn xadiid nasaa-i ay wariyeen ayaa wuxaa nin baa weydiiye rasuulka ilaahay ku yidhi bal ka waran nin jihaadaya waa duulaya yaltamisu ljra wadikra ajrina waa doonaya de waa jihaad weliba dil la dilana diyaar uu yahay ajri waa ajri doon oo xaggaa khayrkii kama badhna laakiin in dee waa geesi la yidhaahayo dee magac uu yeeshay iyo taasna wuu doonaya rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi laa shaya lah ninkii su-aashiibuu ku celceliyey markii saddexaad baa rasuulka ilah yihi xadiidka sanadkiisuna waaba saxiixa ma waa jayid abaab ina allaha laa yaqbalu ilaa ma kana lahu khaalisa wabtugiya bihi wajhu ilaahay ma aqbalayo wixii isaga daraaddii loo badhax tiro loo saaf yeelo khaalis isaga loogaba dhigo isaga wejigiisa iyo radihiisana lagu dalibayo mooyaane wax ma aqbalayo oo isagoo xataa gees ajri kaba doonayay haddii dhinacan kalena dee bal magac inuu yeesho geesinimadiisiyo taas la sheeg sheego oo taas uu ujeeddadaasi soo gashay inkastaba xataa ha lagu dilo jihaadkii eh camalkiisu waa buraya ilaahay ma aqbalayo bal haddaba taas baa macnuu yahayoo ruuxii muraa'iga camalkiisu inuu baadil yahay ilaahayna subxaana watacaala fadeexaynayo kolley axaadiida dhowrina waabay kuba timi waqtigan fadeexadani dhacaysae niyadiisa waxmay dadka loo muujinaya in markaa laysa soo saara ay tahay san laqbada markii hore kuba horreysiiyey xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna wakiicun can sufyaana wa thawri can salamata bni kuhayrin qaala samictu junduban ilcaraqiya macnaa salama wuxuu leeyahay waxaan maqlay jundub waa saxaabigii dee kollay horena axaadiid kaleu leeyaba hore aynuu soo maray jundub ibnu cabdillaahi ibnu sufyaan kol kolna awoogi baa loo tiriyaa jundub ibnu sufyaan baa la idhaha alcalaqiyuna waa jiribkiisii hooseoo waa jirib reer bajiilo kaba mid ah ayaa calaqan loo nisbeeyey ay tahay ama dee nisbadani jundub baan maqlay alcalaqiya qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man yusamic ninka ismaqashiiya ee dadka ayuu camalkiisii iyo waxyaalahaasuu maqashiiyo ujeeddadiisu taasba weeye yusamic illaahu bihi ilaah baa maqashiinayo dadkii waa niyadiisii iyo wixii qalbigiisa ku sugnaabaa dadkiina u muuqanaya ilaah baa fadeexaynaya wax ajriga uu yeelanayaana ma jirto waman yuraa-ii kollay dee taa horeba oo kaa mantu shardiyaheeda waa taa ficilkii la jasmiyey halkanna xarfu cilii waa kan joogaba ee mantu waa si oo kale un waa shardiye ishbaac kasradii la ishbaaciyoo la jiiday baa tan hore ku sugan ta dambana jawaabu shardiguna dee in la jasmiyey ahayde waa ishbaacaasunba ama iyadoo dee la qadaro mubtade laba qadaro oo man yuraa-ii ay waman yuraa-ii ninka istusa ee camalkiisi iyo waxyaalaha uu laba imanayay ula yimaada ha lagu arko yuraa-i illaahu bihi ay ilaahay baa subxaana wa tacaala isagana waxaa fadeexaynaya oo muujinaya oo dadkii u muujinaya wixii ujeeddadiisu ahayd bal sidaa xadiidkuba yimi maalinta qiyaamaha la odhanayaa dadkii haddee ula jeedeen taas ajri u doonta ajri halkan kumaba dhihidine camalkiisna markaa camal baadil oon sawaab lahayn bal uu ku dambaabayo ayuu noqonoo uu kuba gelayo kollay kitaabkana hore inugu soo maray saddexda shaksi ee uu rasuulka ilaahay sheegay kuwa naar la geliyo oo naar lagu shido kuwa ugu horeeye inay yihiin dadka muwaxidiintaa markay noqoto ruuxii mujaahidka ahaa ee jihaadkii lagu dilay ninkii caalimka ahaa ama qaariga qur-aan ee cilmiga dadka bari jiray aqriyi jiray ninkii xoolaha badan lahaa ee xoolihiisana aada u bixin jiray ee mid kastaba marka ilaahay soo saaro nicamtii ilaahay uguba nicmeeyey uu qirsiiyo ee uu garto ayaa la odhanayaa maxaad soo samayso mid kasta dee kii mujaahidkaa wuxuu odhanaya adiga daraadda baan u dagaalamay ilaa lay dilay ilaahayna been baad sheegtay waxaad u dagaalamaysa in lagu yidhaha waa nin dhiiran ama waa geesi naar baa la geynayaa kii caalimka ahaa ama qaari ahaana wuxuu odhanaya qur-aankan adiga daraaddaa u aqriyay cilmigan adiga daraaddaa uba baray ilaahayna wuxuu odhanaya been baad sheegtay waxaad waxaa u samaynaysay waa caalim ama waa qaari in lagu yidhaha intiina waa lagu yidhi isagana naar baa la geyn kii isagu xoolihiisa la baxaye dariiqyada khayrka o dhan ku bixinayeyna marka ilaahay idhaha maxaa dee bal aad camaleed soo samaysay iyadoo nicamtaa badan aan kugu nicmeeyey isaguna wuxuu odhanaya dariiq kastoo khayraan xoolahaygii adiga daraaddaa ugu bixiyey isagana dee ilaahay baana waxba kaba qarsoonayn wuxuu odhanaya been baad sheegtay waxaad u bixinaysa in la yidhaha waa deeqsi intiina waa lagu yidhi isagiina naar baa la geenaya camalkii ay ahayd darajaad kuwa ugu sarreeya ay ku mudan lahaayeen ayay naar ku galeenba waa camalkii khayrka ahaa markii ikhlaas laga waayey ma aha uun camalkii inuu ka barayo ajri waayayo bal dee naar baa lagu gelaya oo ciqaab sida xadiidka aynu soo maray nooguma yimi waana arrin adag oo ay tahay aada in looguma fiirsado uu ruuxuna niyadiisii dib ugu noqdo bal camal kastuu laba imanayana ha yaraada hase badnaadee inuu ilaahay daraaddii ulaba yimaado u khaalis yeelo وxadثna isxaaq بن ibrahima qaala xadaثna اmulaayi xalaytaan mulaayi ka soo hadalay qaala xadaثna sufyaan waa hawri bhada اisnaadi wazaada wuxuu siyaadiyey walam asmac maan maqlin salawat bnu kuhayl baa leh axada axad غayrahu jundub aan ahayn oo yaquulu ku qowlaya qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay ayaa saa yidhi bal riwaayada dambe markan gaadhnaan cibaaradan eegi doonaa xadaثna سacيid بن cmr الأشcثiي qaaل أخbarana سfyaan سfyaankani maaha سfyaan hawrigii hore waa سfyaan بn cuyayna عan الwليد بn xرb qaala سacيid aظنhu qaala بn الxاariث بn abi muسى oo سacيid بn cmrin oo sheekha mslma ayaa xadiidka سfyaan ka wariyey سfyaana nin waliid ibn xarbin laba idhaahu kaba wariyey intaa uu hubaa سacيide waxa uu leeyahy weliba waxaan u malaynayaa inuu nasabkiisa ama abtirsiintiisa intaa wax kusii daray oo uu yihi sufyaan can ilwaliid ibni xarbin ibn اlxaariثi kollay ibnuba iyo xarakaysan haddaan lasoo goosan dee hadalkii hore haddaan raacinay in la jaro weeye ibn abi muuse oo ninkani waa waliid ibnu xarbin oo waa nin reer ashcariyiintii kaba mid ah in magaciisa ama abtirsiintana waa kan waxoogaa inooba waday ibn اlxaariث ibn abi muuse inuu yahay intaas ma hube waan u malaynayaa bu ihi laakiin inta kalu ka huba side waa abtirsiintiisii kale naanaysiisa waa nin reer kuufe wallaad baa lagu naanaysi jiray oo naanaysiisu ahayd kitaabkan muslim unba uu riwaayo ku leeyo macnaa muslim baa kala gooni noqday aimada kale usuusha lah oo dhan macnaa kutubta kale shantaa midna riwaayo kuma laha ee muslim buu afraadiisa ka mid yahay kitaabka muslimna kolley ammaan uu ammaanay sufyaan ibnu cuyeyne ayaa inoo dambaysa walow xaafid ibnu xajar maqbulu kaba cabiro laakiin waxaa ammaani doono sufyaan ibnu cuyeyne waa nooc tawhiiqe kitaabka muslimna xadiidkan buu ku leeyahy isagoo afraadii muslim ah oo aanay aimada kale wax ka warin ee usuusha lixda ah dee la wanaagsanay muslim shanta kale ayuu weliba muslimna xadiidkan unbuu isaga kitaabkiisa kuba leeyahay ammaantiisa aan sheegayaana waa hadalka inoo dambeeya ee sufyaan ibnu cuyeyna hadalkiisa waana saanise weeye ama waa dadkii atbaacu taabiciintii uguba waaweynaa saxaabada qaar soo gaadho laakiin aan aragay sikaara taabicin ay isku wakti ay ahaayeen laakiin dee aan miisadaa lahayn saxaabi araggii ama la kulankii ibnu xibbaanna kitaabkiisa hiqaad buu kusoo arooriyaa wuxuu yihi markaa qaala weliid baa odhanaya samictu salamata bna kuhayrin baan maqlay qaala isagoo yihi samictu junduban jundub baan maqlay walam asmac manaanan maqlinoo axadan axad yaquulu isagoo ku qowlaya samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam kayrahum jundub ahayn markaa yaquulu jundubna wuxuu lahaa samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu bimili xadiidi thawriy oo xadiidkii thawriya makaan kaba soo baxnay man yusamic yusamic illaahu bih waman yuraaii yuraa'i illaahu bih bal intan uu imaka salamat bnu kuil horta waa nin taabiciya waana dabaqadii zuhri iyo dee taas saxaabigan waa kan ka maqlay oo laba kulmay kollay reer kuufana way wada ahaayeen saxaabiganna kuufuu degay ilaa kuba dhimanayay saxaabo kale oo kuufo deganaydna way jireenoo dee cabdillaahi bn abi awfo muddo dheer kaba dambeeyey jundub xagga geerida oo kale iyo way jireen ama saxaabo kale oo iyaguna kaba geeri dambeeyey oo kuufaba deganaa bal dee kuwaas oo kale riwaayo uu leeyahay oo ibnu abi awfe iyagu kaba wariyaana salama way jirtaa xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala wuxuu cibaaradiisan kaba dhigaa barhkood baa ka dhiga kuufa un waa wixii aan kuuf meesha dee kuufa intii aan ahayn bama kuufa wixii aan ahayn buu uga jeedaaye inuu dee jundub intii uu xadiidkan ka maqlay dabadeed xadiid ruux u isnaadinaya rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo leh samicta rasuulullahi waa intii uu jundub kaba maqlay xadiidkan dabadeed inaan wax ka maqlin intaa ka horeysa wax uu ka maqlay waa jiraan riwaayaadna waa leeyahay ee bal qolooyinkaa uu kaba mid ahaa cabdillaahi bn abi awfa oo iyaguna ilaa labaatan sanood buu jundub kaba geeri dambeeyey kuufana waa wada deganaayeenu bal saxaabi kalena waa jiraayo isaguna dee taa laba mid ah waxoogaana ka geeri dambeeyey jundub labadoodaba riwaayo uu leeya way jirtaaye macnuu waa intii aan xadiidkan ka maqlay jundub dambadeed rasuulka ilaahay cid wuxuu istaadinaysaa taamaan maqlin buu leeya ayuu salama yidhi وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyاn qال xadثna صدوq الأmيn الwليd بن xرب بhada الاسناad waa amaantii aan sheegayey oo سفyاn بن cuyeyna leh xadثna waxaa noo waramay الصدوq kii runta badnaa الأmيn ee أmiinka ahaa oo kuma ah الwليd بن xرب waa taskiyo iyo amaanba weeye uu amaanayo n ninkan dee sheekiisa xadiidkan uu kaba maqlay baabu takalumi bilkalimati yahwi biha fi nnaar wafii nuskati waa xagga wasaaxa ku sugan baabu xifdi lisaani bal wuxuu u baabaysan yahay waa bayaani dee macaali takalumi waxaa dee kaba dhalanaya hadal la hadlo bilkelimati kelimo lagu hadlo taas oo waxa weeyaan kelimo oo yahwi biha uu dhaadhacayo shaksigu fi naari naar muddo dheer ama se adigu baabka maqsuudkiisu waxa weeyaanuun waa baabu xifdi lisaan in ruuxu carabkiisa ilaaliyo bal waxaanu garanaynba khayrkiisa iyo sharkiisa kala garanayn aanu kuba hadlin iskabadaa wixii uu shar inuu yahay uu ogaaye xataa wixii aanay u caddayn ma shar baa mise khayr inuu kaba aamuso waayo waxaa dhici karta hadal isaga aan laba weyneyn inuu yidhaaho laakiin ilaahay agtiisa kuwa weyn ataxsabuunahu hayinan wahuwa cind allahi caiim oo uu markaa ku muto inuu dee muddo dheer meel lagu gaadho dee uu hoos naarta uguba dhaadhaco taas waana xadiidka tay nooguba imanaysa wuxuu uhi musanifku xadaثana qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثana bakr yaعni bna mudara can ibn اlhaadi yaziid ibn cabdillaahi ibn usamata bn اlhaad waa nin xadiid badan oo taabiciinta raggii ugu yaryara ayaynu marar kala duwan soo aragnay can moxamed ibn ibrahima moxamed ibn ibrahim ataymi weye can ciisa bni dalxata waa ciisa bni dalxata bn cubaydillaahi ataymi isaguna ee waana dad aynu hore usoo aragnay عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد adoonku waa adoonkii raggii iyo dumarkii halkan wax farqi oo dhexeeyaa ma jiro layatakalamu uu hadlayaa bilkelimati kelimuu ku hadlayaa kelimada halkana kalaan baa looga jeedaa maha erey keliya lafta keliye adugu hadal buu ku hadlayaa hadalkaasi ha dheeraado ama ha gaabnaado oo tadee kelimatu shahaada ama kelimatu tawxiid oo kaleya qasiido dhan bay kelima kaba cabiraan kolkol dee markaas waxa weeyaan hadal buu ku hadlayaa hadalkaasi dee waa hadal aanu dee u fiirsan waa hadal shar kulansaday laakiin isagu aanu kaba fikirin oona u fiirsan oo uu yihi waa hadal hadalku marka ama ha dheeraado ama ha gaabnaado kelimadeebaa ku wada dhacaysa oo yanzilu uu dhaadhacayaa biha kelimada uu ku hadlay sababteeda ama hadalka uu ku hadlay fi naari naarta dhexdeeda abcada in ka durugsan maa bayna almashriqi waalmaqrib cadceedu halkay ka soo baxdo iyo halkay u dhacdo dee masaafo aada u dheer bay isu jiraan haddaba intaas in ka dheer oo dee hoos loogu sii dhaadhacaya naar ayuu naar ugu hoobanaya ama hoos ugu sii dhaadhacaya taas ba weya lafti bukhaari yanzilu bedelkeeda yanziluba ahayd wuxuu kusii birraxanaya macnaa yasqudu un weeye nusqooyinka bukhaari ama ruwaadda bukhaari dhammaantoodna abcada maa bayna almashriqi malaha in koobanu mooye ayay ahayd oo wal maqribidani lamay socon ee riwaayadan muslim waa tantaa inoo taam yeeshay haddaba in intaa ay bari iyo galbeed isugu jiraan ama cadceedu halkay ka dhacday halkay kasoo baxday ay isugu jiraan in ka fog ayuu naar ugu dhaadhacayaa hadalkaa uu yidhi inu uba fiirsan وxadaثnaه محamed بن abي cmر الmakiyu qaala xadaثna cabdالcaزiز الdarawardiyu can يزيid بn الhaadi waa ibn اhaadkii unimaka haadkana waa awogiisa labaad un waayo ina cabdالlahi بn usamt بn الhaadi wey can moxamed بn ibrahima can ciise bn ضalxata can abi hurayrata ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam qaala in alcabda adoonku layatakalamu wuxuu ku hadlayaa bilkelimati kelimo maa yatabayanu aanu fikirahayn caddaysanayn aanu fikirahayn hubsanahayn maa fiihaa waxa iyada fiigeeda ku sugan maada hore naafiyo weeye tan dambana mawsuula ama mawsuufan wey waxa kelimada ku sugan waxa ka ratibmaya waxa ka dhalanaya aanu kaba fikirin oonu u fiirsana waa hadalu iska yidhi un ayaa yahwi uu markaa dhaadhacayaayo biha kelimadaa sababteed iyo hadalkii uu ku hadlay fi naari naarta dhexdeed abcada in ka durugsan maa bayna almashriqi waalmaqrib bal horta xadiidku ee saa tarjamaduba ahayd ruuxuu inuu carabkiisa ilaaliyo waxaa ka soo baxaya hadalkiisa la socdo oo uu u fiirsado waa ti aynu soo maray waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi اlaakhiri falyaqul khayra aw liyasmut waa tii weeye khayr ha ku hadlo haddii kalena ha iskaba aamuso wuxuu shari hadduu yahayna ha kaba aamuso haddii aanu xataa sharba ahaynuu shay mubaaxa yahay shar buu u jiidayaa ee iyadana ha ka aamuso ee waxa weeye haddaba maxaa rasuulka ilaahay xadiidkan inooguma sheegaya hadal aan laga fiirsan oo ruuxuu ku hadlay laakiin ilaahay agtiisa ku weynba ayaa waxa weeye uu ruuxu naar uu ku gelayaa weliba dee meel dheero naareed buu ku dhaadhacayaa waa hadalkaa lagaba fiirsane uu kuba hadlayo waa hadal darar leh waa hadal dhib leh waa hadal shar ah isagii laakiin aanu israa'iin halkaasuu gaadhayaa sa lafdiga xadiidka alfaadihiisa qaarkood laa yulqi lahaa baalan aanu islahaynba ee waxaama umabuu fiirsan waa iska yidhun si dhib garu uguba hadlay laakiin dee dembi weyn buu ku galay iyo dee cadaab weynna uu ku mudanaya marka halkanin waxay dee culimadu raximahum ullahu tacala horta de waa hadal kasta oo waxa weeyaan xaaraam ahoo foolxun oo ruuxuu kuba hadlo fiirsashala-aan uguba hadlaa wuu imanayaaye waxyaalihii ay kuba fasireen waxaa ka mida kelimadaas hadal lagaba yidhaaho nin sudaana nin madaxoo jaa-ira agti waa hadal isagii lagu raali gelinayo ilaahayna subxaana watacaala kugu cadhoonayo waaba hadal ruux muslima wax lagaga sheegayo hadhow dhici karto hadalkaasi inuu sababo in ruuxii ama looba dilo ama dhib badani gaadho oo waxa weeyaan mashaqo badan iyo darar badan ruux muslima ugaba yimaado waa hadal laba yidhi nin sudaane agtii baa lagaba yidhi waxa weeye kelimada markaa waxaa ka ratibmay ruux muslima dhibkii oo ama dee dhimasho ah ama xadhig adaga ama dhib kaloo loo geystay ah isagoo dhib yaraan buu u yidhi waxaaba dhici karta inuu isaga ugu dhowaanayo wax kaga doonayo adduunyo yar iyo wax kagaba doonayay taasi laakiin waxaana kaba ratimay haddaba kaas baa muxuu gaadhsiinayaa dee inuu naar uguba dhaadhaco intaa halkay cadceedi ka soo baxday iyo halkay kaba dhacdo in ka dheer inuu hoos uguba sii dhaadhaco intaasna dee lubashii naareed iyo ololkeedii intaa uu dhex jibaaxayo oo ilaa halkaa u dhaadhacayo waa arrin adag bal markaa waxa weeyaanuun hadalkii xumaa qadafka lahaa taas in waxaa dee ruux muslima dhibi ay kaba soo gaadhaysee ciddee suldalehoo ama jawrle agtoodii dee jaa-iraba agtiisa lagaba yidhaaho in waxyaalaha caynkaasa ee ruuxii la sahlan la fudud dhib yaraanna uu kuba odhanayo laakiin ilaahay agtiisa kuba weyno dee dhibta weyne ay kaba ratimayso ayaa ay waxa weeyaan kelimadaa kaba dhalanayo cadaabkaa weynu kuba mudanaya bal sida xadiid oo kale kuba yimi hadalkaa aanu uba fiirsan oo dee wixii ilaahay cadho gelinayay ah ayaa laga yaabaa in ilaa yowm alqiyaama ilaahay cadhadiisii loo qoro sida halka dee wuxuu hadduu ilaahay raali gelinaya ridwaankiisa uu kuba muta ilaa yowm alqiyaama taasi markaa waxay keenaysaa siduu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala ruux kastoo doonay inuu hadal ku hadlo kelima ama kalaam inuu horta uba fiirsado intaanu hadalkaasi kasoo bixin kol hadduu kasoo baxo ma milkeeyo ma soo celin karayo hadduu arko inuu maslaxa ay meesha ku sugan tahay ama aanay madara iyo mafsado aanu lahayn ha ku hadlo haddii kalena ha ka joogsado taasba weeyaanu carabkiisii haba ilaaliyo ha xafido waayo carabku siduu rasuulka ilaahay xadiid kaleba inooguba sheegay waxaa naar lagu galo waa isagiyo farji ayaa u badanba waxaa naar laguba galo isaguna xarakadiisaa dhib yaroo acdaada kale o dhan waa ka sahlan yahay xagga marka la eego waxaan la samaynayo dee dadkuna way kaba badsadaan jaanibkaas ebal markaa waciidkan weyne kolley arrinkaa uu sheekuba raximah llahu tacaala uleeyahay sidaasaa mudan ayay tahay wuxuu inoo tilmaamayo oo dee haddii kale dhibtan weyn baa kaba dhalanaysa hadal dhib yaraan la isagaba yidhi ilahay agtiisa kuba weyn laakiin ruuxii laba fudud baabu cuquubati man yaamuru bilmacruufi walaa yafcaluh wayanhaa can ilmunkari wayafcaluh wuxuu u baabaysanyay baabkana baabu cuquubati man shaksi ciqaabtii bal caddayntii yaamuru amraya bilmacruufi wixii wanaagsanaa buu dadka faraya walaa yafcaluh laakiin ma samaynayo wanaaggii buu dadka ugu yeedhaya faraya isaguse wanaaggii ma samaynayo wayanhaa nahiyaya can ilmunkari munkarkii wixii xumaanta ayuu dadkii u diidayaa kaba nahiyaya laakiin waa u weydaaranaya wayafcaluh waa samaynaya munkarkii wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu su nebigii ilaahay lahaa shucayb oo de anigu ma doonayo inaan idiin weydaarto waxaanaan idiin diidayo ka ugu horeeye u hogaansamaya waxaan ka dheeraanayaan ah ee ama wixii laba imanaya haddaba ruuxa isagoo munkarkii dadka u diidaya laakiin isagoo munkarkii samaynaya bal ciqaabta adag waana ciqaab aad iyo aad u adagooba kan xadiidkiisii xadaثna yaحya بن yaحya وabubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabdالlahi بn نmayri وإسxaaq بn ibrahim وabu quraybi wlfظ لabi quraybi qaala yaحya وإsxaaq akhbarana qaala اآakharuna xadaثna waa شhan markaa laba akhbaranaa bay yidhaaheen saddexna xadaثna dhammaanna waxa u wada sheekha abu mucaawiya xadaثna abu mucaawiyata qaala xadaثna اlacmashu can shaqiiqi can usamata bni زaydi qaala qiila lahu shaqiiq ibnu salama ayaa wuxuu leeyahay abu waail usamat bnu zayd buu xadiidkan ka warinaya markaa usamat bnu zayd dee waa xibu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam waa bnu xibbe rasuulka ilaahay kii uu jeclaa ninkii uu jeclaana uu dhalay saxaabiga ibna saxaabi rasuulka ilaahay mawaalidiisii kaba mid ah ninkaas baa waxaa saama lagu yihi qiila lahu alaa tadkhulu miyaanad u gelahayn calaa cuhmaana cuhmaan oo fa tukalimahu aada markaa la hadashin kolley waa waqtigii sanadihii dambe khilaafadii amiir اlmuminiin cusmaan ibnu cafan ee ay hadalladu iska bateen dad badan oo dee dacne iyo wax ka sheegayaana ay soo baxeen umuuro barhkood ay ku inkirayeenna dee bal ay dhaceen ayay barhkood u yimaadeen isaga khaasadiisana waa ahaa waa u geli jiray miaanad u gelahaynoo bal waxyaalahan dee dadku ay qoonsanayaanba ama dee ay leeyihiinba taas waxyaalahan uu isagu dee la imanayu dee isna cudurdaarkeedii ama xujadeedii leeyahay ah miaanad la soo qaaday inuun kala hadlahayn taas bay kuba yidhaaheen fatukalimahuna waa sida lafdiga inoo dambeeya fi ma yasnacu wey waxyaalaha uu samaynayo waa umuurihii markaa dambe ee sanadihii dambe ee hadalku batay ee kuwa iyagu dee kollay qarad kala lahaa oo dee fitanta madaxeediina way ahayde isaga waxyaala ku inkirayo dee taa markii dambana isa soo urursadaybe arrintu ay keentayba inay dilaanba intay meelo badan isaga yimaadeenba waa taasi wey miyaanad intaad u gasho bal umuurahan adoo u naseexaynaya aad kalaba hadlahayn faqaala wuxuu yidhi atarawna atarawna haddii la yidhaahna kollay mala labadaba kuwa dabdiye atarawna ma waxay idinla tahay oo ictiqaadinaysaan ama atarawna ma waxay u malaynaysaan anii anigu laa ukalimuhu inaan laba hadlahayn ilaa usmicukum inaan idin maqashiiyo mooye ma waxay idinla tahay cuhmaan dee inaanan haddii dee wixii aan u arkayo inuu wanaag yahay wanaagga aanan farahay waxaan u arkaya inaanay toosnayni inaanan kalaba hadlayn ama anigoo dhibartaas dee idinka inaan isugu kin yeedhoon idin maqashiiyo mooyaane ma taasay idinla tahay wallaahi baan ku dhaartay laqad kallamtuhu waan la hadlay cuhmaan fii maa beynii wa beynahu iyadoo ay arrintu sir tahay aniyo isaguona ay noo dhaxayso cid kale oo maqlaysa aanay jirin intaad masjid ka kaco ama meelo kale aan microphone qabsado aanan dee waxyaale ka sheeg sheegahayn hadhow dhici karta fitan horseeda wixii aan odhanayay waan idhi iyadoo dee sirba tahay maaduuna maadu zaa'ide weeye tan oo waxa weeyaan laqad kallamtuhu fi ma beynii wa beynahu ma bal zaa'ide ka dhigo duuna an aftatixa anigoon furin amran arin waa fidno weeye laa uxibu aanan jeclayn an akuuna inaan noqdo awala man fataxo amarkaa cid furta kii ugu horreeyey oo wuxuu leeyahay dee marka imaka soo qaado wulaadii madaxdiiyo taasoo kale ee waa bashar waxyaalo ka qarsoomayaa waa jiraan qalado ka dhacayaana way jiraan oo iyaguba naseexadii loo naseexaynayo iyo wanaaggii la farayay iyo munkarkii laga nahiyeeyey dee taa kama sarreeyaan laakiin arrinku muxuu yahay inuu naseexo noqdo sir noqdo inaanu noqon wax dadkii kicinaya oo bal waxa weeyaan halkaa fidnadi ay kaba timaado oo dee kelimadii muslimiintuna ay ku kala tagto fitan bilaabayo o kicinaya inaanay noqone arrintu ay noqoto nasiixo bal xataa ruuxa caadiga ah ee haddii dee wanaag la faray ama xumaan loo diidayo ama wanaag la farayo haddii dee waxa mudan iyo nasiixo markay tahay in ruuxii sir ahaan loogu naseexeeyo wax loogu sheego dad dhexdii haddii la yidhaho waxay waxaasaad samaysaaye daayoo kale oo xitaa uu dhibsanaya waxaa dhici karta in ficil qaado wixiiba la imanba waayo ama ruuxii dee taa cadaawo uba qaado waxaanay kuba tiriyaan nasiixadan calanka ah inay dee nooc fadeexo ay tahayba weeyaan oo sa hadalkii shaafici lagaba soo naqanayay man wacada akhaahu siran faqad zaanah oo dee faqad nasaxa weeye waman wadcaaqahu jahran faqad shaana wey ninka walaalkii hoos ahaan u wacdiye wuxuugu sheega waa qurxiyey waa u naseexeeyey laakiin hadduu si caamayo shir dhexdii uu waxyaalaba yidhaaho waa nooc tacyiir ceebtiisan iyo waxaan uu diidayuu sheeg sheegayaayo waa ceebayn oo kaleo uu fadeexeeyey oo kaleo dee markaa taasna wax dhici karta ruuxina inaanu aqbalin dee tan madaxduna way kaba sii darantao wixii dee wilaaye ee dee markaa naseexadii waa halkeed wanaagii waa sanuye laakiin hadday noqoto jahri iyo matalan cadaan iyo taasoo kale waxa ay tahay wax tahyiij dadkii caamada ahaa ama dadkii la kicinayo hadhow halkaasna ay fitani kaba bilaabantay si ay cuhmaanba taasi kaba bilaabantay waxay ku bilaabantay dacni wulaadiisii ay dadku dacniyeen isagiibay gaadhay ugu dambayna waa tii dilkiisiiba gaadhay dee fitantiina ay joogsanba weyda muslimiinta dhexdooda dhacday marka taas buu leeyahay oo wuxuu leeyahay anigu arrinkaygu maaha ama dee oo dee idinka dee saa idin laba tahay oo ah haddaan la hadlayo inaan idinka idin maqashiyo dee anoo idinka idin markhaati gelinayo anigaa la hadlay taas ma aha waan la hadlayo kamaan aamusno waxyaalihii ii muuqday waan u sheegay iyadoo aanan arintu anigu baab furin ama arin aanan jeclayn de aan ahayn ruuxa ugu horreeyay furday isaguna dadkii xataa markii fitantu dhacday iyo waxyaalo kaba dheeraadu ahaayo dhammaanba waktigii dambe waa dadkii iyagu waxaasoo dhanba aan uba dhawaanaya fara kaba qaaday de saxaabadii qaybtaasa isagii sacad iyo raggaas jaanibkaasay ahayn anigoon jeclayn inaan noqdo ruux inaan dee ka ugu horreeya furo walaa aqulu ma odhanayo liaxadin shaksi yakunu ahaanaya calaya korkayga amiiran amiir ii noqonaya inahu khayru naas mudahanadaasna malihi buu leeyaho ruux aniga amiirigu ah de intan ammaano adha dadoodan isaga u khayr badano ceeb buu saliim ka yahay taas ma odhanayo waa bashar kolkolna maxaa kaba dhici isaga naftiisa kii amiirka de isaguna waa siduu markii dambe imaarada uga diidayey ka amiirkii inuu de waaba amiiro kolley dadbuu wax faraya waxna waa u diidaya wixii wanaagsanaa uu dadka faraya waxaa dhici karta inaan u samayn wixii uu dadka u diidayana hadduu doono inuu weydaarto uu sameeyo taasna maxaa ka ratimaya waa arintan soo socota ee ruux amiire anigu ma odhanayo dad oo dhan waa u khayr badan yahayo dee qaladaad iyo waxyaale way imanayaan oo welibana imaaradan iyo waxan ay keenayso in bal xadiidkana waa kan waciidka weyn sheegaya kollay wejka iyo munaasabadu intaa imika aan sheegay bay noqon iني hw khayr الناaس baعdama samictu intan maqlay dabadeed rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم yaqul xaalu ku qowlayo yuؤtaa waxaa lala imanaya la keenaya birajuli nin yowma اqiyaamati maalinta qiyaama fayulqa fi الnaari naar baa lagu tuuraya fatndaliqu marka naartii lagu tuuro dee cadaabkii jahanamo weeyenu shidadiisii axaadiisba ay noogu horeyse iyo dee qur'aankii ay fatndaliqu way baxaysaa aqtaabu badnihi waa calooshiisa xidmihii iyo midhaqarkii iyo amcaadiisii ayaa xagga dambe kasoo boodaya si dhaqsaa indilaaquna waa alkhuruuju bisirca weeye haddaba fatandaliqu way baxaysaayo aqtaabu badnihi calooshiisa waa amcaadi waa xidmihiisi iyo wiii iyo wixii calooshiisaba kuwa jiray ayaa xagga dambe iyagoon ka gu ahayn ayay kaba soo baxayaan aqtaabna kolley sheekhu raximah llahu tacaala halkan waaxidkeeda qitbatun ama qitbun qaafta aan kasrino ee jamcina waa aqtaab jamcan jamcu qila ah waxaan u leeyahay waa alamcaa waa dee xiidmaha iyo waxyaalahaas baa alaqtaab laba yidhaaha kolley qitbun hadduu yahay haddii la tasqiiriyo asalkuna muanathi ama qitbadaa uu marka hore dhigtay qutayba ayaa lagu tasqiiriyaayo culimadan iyo dee raggan kale ee magacooda uu qutayba yahay asalkiisu waa halkaa weeye oo qutayba waa taskiiru qitbin ama qitbatin weeyaan oo magacan dee carab dee rag kaba mida magacoodaba ahaaye dee imaamkan had iyo goor nagu soo noqnoqdaaba uu kaba mid yahay asalkiisu ama magaca asalkiisu taas buu noqonaya waa qitbun taskiirkeed ama qitbatun taskiirkeed haddaba in xidmihiisii baa soo baxaya fayaduuru waa wareegaya biha waa aqtaabtii kamaa yaduuru lximaaru biraxa dameerku si ugu wareego raxa waa midxinka iyo waxaan isaga lagu shiidayo oo dameer dee wax lagu shiidayo ama lagu ridqayo oo kale oo wax intay ku xidhayi wixii ku meereysanayo oo saa uu waxa uu meereysto ayuu wixii isaga kasoo dhacay oo ayuu saa ugu wareegaya shidadii cadaab fayajtamicu ilayhi ahlunaar ahlunaarkii baaba isugu imanayo kusoo ururaya fayaquuluuna waxay odhan yaa fulaanu hebelow maalinka maxaa kuu sugnaaday maxaa halkan ku keenay weye naar maxaa ku soo geliyey oo sidan kuu galay alam takun miyaadad ahayn ta'muru mid amro dadka bilmacruufi wanaagga miyaad dadka fari jirin macruufkuna ismu jaamicun likulli maa curifa min daacati illaahi wataqarubi ilayhi walixsaani ila nnaas adugu wax kastoo shareecadu ay nooguba yeedhay oo wanaagsan ba macruuf baaba la yidhaah ee munkarkuna didkii buu noqon oo wax kastoo shareecadu ay xumaysay ama ay xarimtay ama ay diiday oo ay karahday munkar buu isaguna noqonayaaye haddaba dadka miyaada wanaagga fari jirin xumaantana aanad u diidi jirin ninka muxuu ku jawaabayaa fa yaquul wuxuu uhi bala may arrinkaasi waa jira macruufka dadka waan fari jiray munkarkana waan ka nahayn jiray eh qad kuntu waxaan aamuru bilmacruufi macruufka ku dadka fara walaa aatihi lamaan iman jirin anoo wanaaggii dadka ugu yeedhayo faraya ayaan anigu maan samayn jirin waanhaa waa nahayaya can almunkari munkarkiina dadkaan u diidayo waatiih munkarka aan dadka u diidayo ayaan la iman jiray waa xaalo aada iyo aad u adag oo kolley dee waa waxaan waxaa laga yaabaa dee cid taa ka badbaadayo ina iskaba yaraanayso waa taa cilmigaasaan aqrinayo haddana wax laga camal falaa iskaba yaraanaya bal wuxuu leeyahy wixii uu naar ku galay iyo cadaabka adag uu kuba mutay taas bal ehlu naarkan kale ugaba sii cadaab batay muxuu ahaa wanaagii buu dadka u sheegaya waa ruuxaa garanaya laakiin isagii lama imanayo muxuu noqdayba markaas waxaa laga yaabaa wanaaggii dadka u sheegay dad inay ku intifaacaan oo ay ku janno tagaan ku janno tagaan isagiise waa kaa halaagsamay sa ay dee culimada qaarkood mithaal ay ugaba dhigteen dubaaladan oo kale way gubanaysaa dad bay u iftiiminaysaa waxbaa lagu qoranaya lagu akrisanaya lagu arkaya laakiin iyadu fii nafsiha maxay tahay taxtariq waa taa gubanaysa oo kale ama waxa weeye de waa ruuxa isagii dadkii wanaaggii faraya laakiin cilmigii uu sheegaya aan ku camal falayn waa dubaaladaa gubanay isagii waa gubanaya laakiin dad waxaa la arkaa inay kuba intifaacaan waa kan waciidkani sugayaba munkarkiina dadka waan u diidayey laakiin waan u weydaaranayey oo ruuxoo dee ficilkiisa iyo qowlkiisu iskhilaafo arrinkana kaba dhalanaysa bal kolle cilmigiisaasa nafci ma yeesho oo waxtar maba yeesho iyagoo ambiyadu taasna waa kaas nebi shacayb oo kale wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu waxaana aan idiin diidayo anigu inaan idiin weydaarto taa anigu maan doonahayn oo kale oo ma doonayo oo kale bal marka haddaba kolley waa arrin adag ay tahay in badan inaan ufiirsano ilaah baa de waxa weeyaan kolley badbaado iyo salaam iyo caafiya ilah baan kaba sugaynaa waa arrin adag wey qad kuntu amuru bilmacruufi walaa aati wa anhaa can lmunkari waati rabi slim slim xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaala xadaثna jariir can اlacmashi can abi waili qaala kuna cinda usamata bni zaydi faqaala rajulu ma ymnacuka maxaa kuu diidaya an tadkula calىa cثmaana cثmaan inaad u gasho fatukalimhu aad la hadashid fima yasnacu wasaqa xadiiثa jariir markii hore abu mucaawiyan xadiidkiisii ahayd imika waa jariir ibn cabdilxamidna waa kaxeeyey bimili xadiidkii abu mucaawiya can ilacmash oo kale bal xadiidka halkaasaan ku dhaafa xadiid aan lagu taagnaan karaynba mala baabunahyi can hadki linsaani bisitri sitra nafsi nahyintii la yskaba nahiyayey ruuxu inuu dilaaciyo daboolka ka qaaduu faydo naftiisa asturkii macsiyo kolley waa lagu dhacaa dadku way badsanayaan cismo ambiyadii ilaahay bay uba sugnaatay macsiyadii laguma dhacayay ruuxii haddii uu dee qarsado oo ilaahay uba asturo oo kale aanu isagiina isagoo kaba xuntaas waaba la arkaa in ilaahay subxaanaه watacaala markaa isagana aakhirada uba qaryo si adduunya uguba asturay bal ruuxu macsiyadii xumaantii u kuba dhacay qarsoodi uu sameeyey ee aanay cid ogi aanay jirin inuu isagu daboolka kaba qaaduu fayduu sheeg sheego bal taas nahyintii lagaba nahiyeye waxa ka dhalanaya hadduu sheeg sheego ayuu baabkiisii yahay xadaثnii زhayr بn xrbi ومحamed بn xatim وcabd بn xmaydi qaala cabd xadaثnii وqaala الآkخarani xadaثna yacqub بn ibrahima oo dee in cabdi isagu wuxuu yihi xadaثnii waxaa la arkaa inuu markaa keligii ahaaba in labada kalena waa istixsaan laakine inay dee dadlaba joogeen oo xadaثnaa siaasay uba yidhaaheen waa si ay doortaan culimadoo markaasoo dee واstaxsanuu min mfradi xadaثanii waa ka suyuudiba lahaa qaala xadaثna بn akhi بn شihaabi can camih in abi ibnu shihaab ninkuu adeerka u ahaa de inaad garanaysaan oo kitaabka inagu soo noqnoqon jiraybe ayaa adeerkii ibnu shihaab igama waramo qaala wuxu uhi ibnu shihaab qaala salimu salim bn cabdالlahi baa yihi samictu aba hurayrata yaqulu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslama yaqulu kula ummatii ummadayda dhammaanteed mucaafaatun kale waa lafdiga muslim inoo yaala bukhaari oo kale mucaafan baaba yaalo ism mafcuul ah dee imika tanna waa lafdigan ummati oo kale waa ummadiya waa jamaca waa kuwa la cafiyayo macnaa la badbaadinayo nabadgelayo ilaahayna waa dee cafi iyo bal uu kaba dhaafayo wixii dembiye kaba dhacay dee kol haddii ay dee tawxiid ehelkii yihiin ila mujaahiriina kuwa wax la jahra cadaysta mooyaane mujaahiriinta waa kuwa dee aan xishood lahayn ilaahay subxaana watacaala xaqiisii iyo xaqii shareecada iyo dadka muslimiinta xaqoodii ma dhowrayaane xumaantii iyo macsiyadii bay la jahrayaan oy caddaysanayaan kuwa ilaahay uma dhaafayo waa mid mujaharadu laakiin haddaba ruuxio caddaysto iyadoo la wada arkayo macsiyadii sameeyan kuma koobna kuwo kalea mujaaharadii iyaguna noqonayo waina min alijaari ijaarku waa ajare masdarkeed oo waxa weeyaan dee bal kolley alfaadaha xadiidka kuba yimi weeyaane ijaarku nuskooyinka dhammaantii malaa nusko keliya un mooyaane ibnu mahan nuskadiisa mooye san baa dhacdo isaga min aljihaari baa dhacday haddii jahaare aan idhaahno dee jihaar baa masarkeedu noqonaya ajaare haddii la idhaahna ijaar baa masarku noqonaya waa laba masarun markaaso waa isla macno in haddaba w mi min alijaari cadaysiga wax la cadaysto ee lala jahra waxaa kaba mida an yacmala inuu sameeyo alcabdu addoonku bileyli habeenkii camalan waa macsiya xumaan buu sameeyey uma yusbixu waa beriisto qad satarahu rabu iyadoon cidi ogeynonay kaba warhaynoo rabbigii asturay fayaquul uu yidhaaho yaa fulaan hebelow qad camiltu lbaarixata kada wakada oo ku faanayaaba macsiyuu sameeye qarsooni buu ku sameeyey ilaahayna waa asturay oo muu fadeexayn oo cid ogeyn ma jirin markuu waa baryo ayuu majliskiisii iyo meelihii ladee dadkii asxaabtiisii buu sheeg sheegaya xalay waxaasaan sameeyo faaxishadii uu sameeyey dee ama waxa weeyaan ciddii bal matalan uu wax la sameeyey iyo waxyaasuu adigu kaba warramaya de waa taan oo macsiyadii laguma faanayo oo waa macsiyadii eg iyadii ay ahayd dee waxa weeyaan inuu ilaahay subxaana watacaala uga soo laabmo oo bal matalan calaqal u isaasturo ayuu sheeg sheegayaayo waaba ku faanayaa waxay ka mid tahay mujaaharada waa dadkaan loo dhaafahayn weeye macsiyadii kol hadday taas noqoto wax laguma faano ay noqoto oo ruuxuu kuba faanayo wixii uu sameeye tirtirinayo ilaahay kama dhaafayo weeye de hadduu ka toobad keeno toobadnaba marka dambe uu toobad keeno aba sax waa dee toobadii albaabkeedi waa u furan yahay kol haddii shuruuddeedii ay buuxiso laakiin markay noqoto ruuxii dee macsiyo sameeyey ilaahay uga asturay xataa kolkol isagoon kaba toobadkeenin hadduu dhintaba waxbaa dhici karta dee taxdalmashi aynu kuba sugnaadeen laakiin ruuxaa ku faanaye ayay de isagii bal waxa weeyaan waa macsiyadii raalinimadii iyo dee isagii baaba sii faafinaya kaa ilaahay kama dhaafaya weyo mujaahiriintii bay kabaamid tahay waina min alijaari an yacmala alcabdu bileyl camalan uma yusbixu qad satarahu rabu fayaqulu ya fulano qad camiltu waxaan sameeyey albaarixata kada wakada xalay waxaayo waxaasaan sameeyey waqad baata uu baryey yasturuhu rabuhu xaal uu asturaye rabbigii fayabiitu yasturuhu rabu wayusbixu oo de waa ti un bay tafsiir utahay ta hore ama tadamun bay baide iska taakiid utahay wayusbixu aag ilaahay baa wuxuu habeenkii hoyday oo uu habeenkii u dhammaadayba isagoo rabbigii asturay oo u asturon cidi ogeyn isagii baa waa bariisanaya yakshifu xaal uu faydayo oo satralahi asturkii ilaahay cadna isagii asturkii ilaahay asturuu iska qaadaya iskaba faydaya kacaynkaasa rabbi subxaana watacaala ma cafiyayo wey ummadda inteeda kale hadday yihiin kuwa mucaafan macnaha waa kuwo ilaahay kaba dhaafayo ama badbaadinayo taasoo eheltaa uba ah kuwa cadaystee dee dibadda ula soo baxasaa maanta macsiyadiiba loo cadaystay ama iyagoo qarsoodi uba sameeye sheeg sheegaya marka dambe kuba faanaye meelahaas oo kale in waxyaalahaas in waxa weeye iyada kuwa ilaahay subxaana wata de ma aha iyagu qeyb kuma laha cafiga iyo mucaafaadka iyagu qeyb kuma yeelanayaan qaala zuhayr waina min alhijaari manaa wuxuu ujeedaa zuhayr ibnu xarbin saddex sheekh buu lahaaye waa zuhayr oo kii uguba horeeyey ah ayaa laftigiisu ahaa eg halka jihaar waxaan idhi waa jahaare masarkeedii ijhaarna waa ajare masarkeedi waa isla mid markaas laakiin hijaar haddii la yidhaaho hadi ay soo horeyso dee waxaabay noqonaysaa iyada maadadii way kaba baxaysaa markood baa le me lafdigu markaa sawaab maaha sawaabku waa kaa horeynu soo maray taasun buu noqonayaa hijaar waxaana imaamku leeyahay waaba isna lafdigana waa saxiixo hijaarku waa lugatun fi lihjaar ihjaar waa hadalka xun iyo waxa fuxshigoo laguma hadlo macnaa waa hadalka xun ee hujriga ah ee dee iyadana aan isagu waxa weeyaan toosnayn bal ciqaabtani ay kaba ratimaysa waxaa kaba mida xaaladan oo markaa haddii aan idhaahno hijaar imika halkan oo lafdiga zuhayra inaan taa hore uun kaba dhigintii sawaabkahayd oo tanna aynaan taa hore raacin macnaha uu keenayaa waa ahjara haddii laba idhaaho macnaa waa takalama bikalaamin hujrin hadal xun buu ku hadlay waa hadalka aan toosnayn buu kuba hadlay ama uu laba yimi hijaarkiina markaa wuxuu noqon de waa isaga kaa masarkiisiiba oo waa waxaa hadalka xun een fiicnayn een toosnayn ee ay tay in layskaba ilaaliyo ciqaabtaasna kaba ratimayso cafla-aan keenaya waxaa kaba mida arrinkaa aynu soo maray baabu tashmiit alcaadisi wa karahati tahaawubi kolley kitaab salaam waxyaalaha inooguba horeeyey khaasatan xadiidkii ahaa ruuxa muslimkiiyo xaqa uu ku leeyahay muslimka kale waxaa kaba mid ahaa ee tashmiit lcaadis axkaam kala duwanna halkaa waynu kuba soo marray walow xadiiani aynaan hore usoo marin halkaa xaq ahaantaas xuquuq kale uu la socday baa inooguba horeysay bal markaa imika axaadiid laakiin jaanibkaa kuba tacalluqsanoo waxoogahaya ayaa imika baabkan inooguba imanayso wuxuu hi baabu tashmiit lcaadis kii hindhisay oo ducayntii loo ducaynayey hadduu ilaahay ku xamdiyey yarxamuka allah la odhanayey taas buu baabkeedii yahay iyo wa karaahati tahaaubi ama tahaawubi wey hamaansiga karaahadiisa waayo waxaan dee kasalkan iyo wahsigan iyo waxyaalahan sababtiisu ay tahay taas baa ah waxyaalaha dee madmuumka ah waxaana lala imanaya dee xadiiada inooguba imanaysa bal ruuxii arinkaasi ku yimaada waxa uu samaynayo labadaba way inooguba imanaysaa taas baabkeedii wey xadaثanي mحamed بn cabd لlahi بn نmayri qaala xadaثana xafs whuwa بn kiyati can sulayman الtaymiyi can anas bni maliki qaala cadasa waxaa hindhisay cinda الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rajulaani laba nin fashamata wuu duceeyey axadahumaa midkood kollay tashmiidka badan tasmiitna way soo naqliyeen oo shinta bedelkeeda saa ducada uu duceeyeyna dee waa yarxamuka allah isagoo yidhi walam yushamit ilaakhara kii labaad ee isna hindhisay iyadoo meeshiiba aan laga kicinna umuu ducayn rasuulka ilaahay oo uu ka aamusay faqaala aladii kiibaa yidhi lam yushamitu rasuulka ilaahay aanu u ducayn cadasa fulaanun hebel uu hindhisay fashamatahu waad u ducaysay wacadasto ana waan hindhisay ana falam tushamiti macanaa maxaa dee waa kaa isagiina adigaa u duceeya ana imaa ducayntii buu leeyahy rasuulka ilaahay buu bal sababta weydiinaya qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu calayh isagoo u sheegaya sababta ina haadaa ninkani xamid allahi ilaahay buu kuba xamdiyey wa inaka adigu lam taxmad illaahi ilaahay kubaad xamdiyo markaa dee isagu xaq buu u yeeshay oo ruux kastoo muslim oo maqlay hindhisadiisaas xaq buu ugu yeeshay inuu u duceeyo tashmiit ama yarxamuka allah yidhaaho adigu se adigaa ducadaas laguu ducayn lahaayo dee waa rasuulka ilaahayba ducadiisii ama ruux kaloo muslima agtiisa hadduu kuba hindhiso ducadii uu xaqa uguba yeelan lahaa adaa isdhaafiyey weeyaanoo adigu kumaad xamdiyin waa adiga xaggaaga wey waxay kaba yimaadeen xaggay kaba imanba wey bal kolley malaa umuuro dee waynu soo maray tashmiidkiiyo wixii ku tacalluqsanaa halkaa xadiidka hore xaqulmuslimi cala lmuslim ee kitaabu salaam aynu kuba soo maray baynu waxa weeyaan soo aragnay in waana lagu ijmaacsan yahay tashmiidku inuu mashruuc yahay ee laakiin mawaajibba mise maaha kolley axaadiis baa dee xadiidka ahaa xaq buu ruuxii muslimka uguba leeyahay taasoo kale ama xaqun lahu iyo taasoo kale iyobaa barhkood daahirkooda iyo amarka lays amre iyo awaamir axaadiis kuba timiye in la waajibba laba yidhaaho ahla daahirna waa siday kuba tegeen aniga nuskadaydan waxaa taala markuu halkaa sheegayeyna uma اkhtalafuu fi ijaabi halkaa eegta faawjabahu ahlu daahiri wabnu maryama min almalikiyati saas ay taala idin qorinkiina sharaxaysa maxaa u yeelna maryam wax kale ma yeelna nusooyinka adiga nusradii waxaan leehay kol kol ka beeri jirtay adnama saasaa hesha maxamed maryam kolley wax filaynan macruufa ahaynba waa suurtagal ba waa in la hubsadee inuu yahay dee sida markood ibnu musayan ama musayin in la odhanayo maalikiyada kamid halkan waa dee lafdigu inuu taxriifyaa filaya lakin insha allah waan dabdin doonaa kole dii nusooyinka ay sooda raaceen inuu ibnu musayan haddaba waxay leeyihin iyagu waayo xadiidka daahirkiisa laakiin barhkoodna fardu kifaaya kaba dhigan lakiin horta bal waa xaq uu leeyahay dee kuwana sunay ka dhigan sin shaaficiyada iyo aymo kaleba qowlkoodu yahay in ducadii laakiin waa xaq uu ruuxii muslimka muslimka kale kuba leeyahay bal taasa weye haddii bal matalan xaqaas dee yarxamukala laba yidhaahana isaga naftiisa waxaa la amraya dee horta xamdigaa la amray waxaa marka haddii tashmiidna ruuxii muslimkaabuu xaq ugu yeeshay tashadii uu xaqaas balcidi ay u guddo oo dee markaa yarxamukala laba yidhaahana isagiina waxaa la amrayba inuu dee duco ruuxii muslimka ahaa ee kale saa kuba yidhi uba duceeyo yahdiikum llahu yaslux baarakum iyo bal inta axaadii yakfiru llahu lana walakum labada xaadiid ay noogaba yimi waya alfaado kale bacd alculamaa leeyihina waa jiraa laakiin waa labadan waa kala dooranaya hadduu yidhaha yahdiikum llahu yaslux baarakum iyo yakfir llahu lana walakum bal taaba wey وxdثna أbو كرayb qال xdثna bukخhاaلd عن الأحمر عن سلyمان التyمية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله xdثnي زhير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمyر ولفظ لزhير qال xdثna القاصم بن مالك عن cاaصم بن كلyب عن أbي بردة qال أbو بردة wuxuu yihi in أbو mوسى weeye دkلت عlى أbي mوسى وأbهi ayaan usoo galay والxاaل w في beyt بنت الفضل بن عabاس hooyadii maaha waa haweeney kaloo aabihii qabay fadl ibnu cabaas ibnu cabdilmualib baa dhalay oo waxa weeyaan abu muusa alashcari baa qabay kolle sheekuna wuxuu leeyahy halkan umu kursuum baa la odhanayay markii hore xasan ibnu cali ibnu abi aalib ayaa qabi jiray waana inaadeertii way kala tegeen oo uu furay markaa uu furay dabadeedna ayaa abu muusa guursado inuu muuse la yidhaah baabay u dhashay abu muusa kaba dhintay dabadiina cimran ibnu dalxa ibnu cubaydillaahi baa guursaday laakiin kuu faaruqay oo uu furay iyadna markii dambe kuufay kuba dhimato duleedkeeda kuufa ayaa laguba aasay haweeneydaas baa gurigeeda uu joogay facadastu waxaa le abuburda waade inaan iska yarde waan hindhisayoo falam yushabitnii aabbahay yarxamukallah ima odhan iima ducayn wacadasat haweeneydiisina ina fadhiino way hindhisayo fashabataha waa u duceeyey yarxamukallah buu yidhi farajactu ilaa ummi hooyadii baa dib ugu soo noqday hooyadiina waa daradeedii waa kayra iyo dee kolley naasa ka dhexeeya haweeney lala qabo fa akhbartuha markaasaan u sheegayo wixii dhacay baan u sheegay falama jaaha markuu dee maalinteydii yimi ee gurigii yimi ayay qaalat waxay tidhi cadasa cindaka bni agtaada waxaa ku hindhisay idankaygiyo falam tushabitu uma ducayn oo cadasat naagtaadina bay leedahay ama sawjadaadina way hindhista fashabatha waad u ducaysa adiga arinku waa hayre iyo hinaasa dee dumar kaba dhexey waa laba dumar oo la wada qabo faqaala wuxuu yihi markaas abu muusa waa dee xadiidkii rasuulka ilaahay dadkii ogaa weeye inabnaka inankaagu cadasa u hindhisay falam yaxmad illaah ilaahay kuma xamdiyin markaas saasaanin uguma ducayn falam ushabithu wacadasat iyadu way hindhista faxamidat illaahi ilaahay bay ku xamdiday fashabatuha waan u duceeyo deetu daliilkeediina uu raaciyo wuxuu yihi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalama yaquulu idaa cadasa axadukum axadkiin hadduu hindhiso faxamid allahi ilaahay uu ku xamdiyo fashamituuhu imaka rasuulka ilaahay xadiidkiisa iyo xadiidkan abu muusa dee isaguna waa dariiqii rasuulka ilaahay buu maray in ruuxii bal hadduu ka aamuso ama iloobo un in loo laqino si dee bacd alculamaa kaba dhacday oo kale xadiidkii nooguma sugno macnaa kol haddii say ka aamusay adna iska aamus weeye waayo bacdigood sida ibraahim ibnu khaci iyo ama bacdi kaba dambeeye iyo culimada qaar ayaa talqiin iyo bal maalan barhkood dee hab kale laba yimaadeenoo markuu dee ruux agtoodii kuma hindhisay oo aamusay ayuu yihi hebelow ruux hadduu hindhiso maxaa uu yidhaaha deetuli alxamdulilah isaga deetuli alxamdullah inta uu ka soo saaray hadalkii uu ka soo saaray isaga alxamdulilah niba ka soo saaray isaga waa intuu doonayo arxamukallah waa nooc talqiineed oo kale laakiin maxaan argnaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ninkii uu ka aamusay abu muusa alashcari inankiisii muu odhan iyo waxyaalo dee umuu laqaminoo dee bal markaa in waxa weeye waxba in ruuxa dee laazimkuma aha ma arrintaas waa culimada qaar waxay kaba dhigeen baab nasiixo baab wanaag la isfarayo oo kale ayay kaba dhigeen bal haddii lama yimaado waa sax ee laakiin waxa weya xadiidkii oo kale imika inooguma sugno talqiin iyo faxamid allah fashamituuh fain lam yaxmad illah falaa tushamituu waxba dee markaa u ducaynaya isaga dee waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala dee markii uu nicmadan uguba nicmeeyey waxay leeyihin codaaska oo kale waa dee bacdigood imaka halkan ruuxu dee inta badan ruuxu wakti uu nashaadaysan yahay iyo waxyaalahaas u yimaadaa riix ama dabayl kolley jirkiisa kuma jirtay oo kuma xidhnayd oo ayaa dee hadalka ama hindhisadani kasoo saartaayoo saas daraaddeed baaba waa nicmo ilaahay uguma nicmeeyo waxna waabay dhibi lahaayeen haddii aanay kaba soo bixinba ay tahay in ilaahay looguma xamdiyo subxaanahu watacaala oo bal matalan taas ilaahay dee waxa weeyaan isagii u dhib yareeyey waxaan ama dimaaqiisii abkhiradan ama bukhaarkan ama dee riixdan kuma jirtay dee jirkiisii iyo dimaaqiisii iyo waxyaalahaase cudaaskan kagama soo baxaysa ilaahay uba dhib yareeyo inuu ilaahay uguba xamdiyo kolley dee adaabteedana in waxa weeyaan inuu dhawaaqiisa bal intuu yareyn kara yareeyo taas oo kale waa adaab hadduu salaad ku jiriyo haddaanu salaadba kuma jirinba kolley adaabtii bay kaba mid tahay dee ilaahayna subxaana watacaala uba xamdiyo bal dee gacantiisa hadduu saari karaba waxa weeyaan afkiisa oo kale iyo si aan haddii cidilaba fadhido wax afkiisa kaba soo baxa masankiisi aan dadkii kale uba gaadhin kolley waa adaabta ayay kuba daraan iyo adaabta ay leedahaybe balmuhimka waxa ugu weyne waa in ilaahay looguba xamdiyo bal dee ruuxuna sawdkiisii intuu yarayn karo oo dadka qaar baa dee sawdkoodu xoog leeyahy dhici kartana sii dabiicigii ahayd inay isagaba daayaan ay kuba sii daayaan oo kale oo noocyan iscaysi dadkii kale laga yaaba inuuguba sugnaadeen bal taasoo kalena inta la yarayn karo laba yareeyo ilaahayna laguba xamdiyo dee ruuxina markaa xaq wuxuu yeelanayaa in loo duceeyo xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qaale xadaثna wakiic qaale xadaثna عikrmaة بn camaari an yaas bni slmta can iyaas bni slmta bn اlأkwaci can abihi xa وxadaثna isxaaq بn ibrahim walafdi lahu qaale xadaثna abu nadri hashim bn اlqasimi qaale xadaثna عikrmaة بn camaari qaale xadaثanii iyaas bn slmta bn اlأkwaci ana abahu xadaثahu yaas ibnu salama abihi salama u waramo wuxuu yihi anahu samica nabiya sala اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu maqlay walxaal cadasa uu hindhisay cindahu rajulu nin cindahu rasuulka ilaahay agtii faqaala lahu wuxuu ku yihi markaa rasuulka ilahay baa odhanaya yarxamuka allah uma cadasa ukra ninkii mar labaad buu hindhisay faqaala lahu rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi arajul maskum ninku waa durisan yahay ujeedadoodu waxaa u ahaa dee codaaskii caadiga ahaa ee waxaan waa cillo weeye waa zukaam waa duri oo dee markaasi waxaanu dee mudan in iyada waxa weeye yarxamuka la laba yidhaah de waa iyaba shay soo noqnoqonayo mutakarira xadiidkan saxiixa muslim inooguba sugan waxaa meesha inoogu sugan inuu rasuulku markii labaadba uu yihi arajulu maskuum oo waxay kaba dhigan tahay ruuxu hadduu mar hindhiso oo looga duceeyo haddana uu markiiba hindhiso kale dee uu hindhiso in dee layska aamusayo yarxamukalla aan laba odhanahayn bal taas weeye laakiin axaadiida qaarkood baa waxaa kuba yimi isagoo dee markaa hindhisu yarxamukalla yidhi mar labaad buu hindhiso yarxamukalla buu yihi bal markii saddexaad ama markii afraad inuu yihi arajul maskuum oo barnaan dee saddex hadday gaadho waa ruuxii waa hindhisay wuu soo noqday waa loo duceeyey waa loo duceeyo dee markii saddexaad arrinku waa duri ama waa zukaam iyo waa cille maaha codaaskii caadiga ahaa maaha marka caynkaasa inay had iyo goor laba daba taagnaanayo uun yarxamukalla laba daba taagnaanaye waa la yskaba daynaya bal imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala kolley dee masaa-ishan iyo waxyaalahan kitaabkiisa aladkaar ayaa aada iyo aadba umuurahana u kuba basiya abu daawud iyo tirmidi iyo riwaayo ayuu nisbeeyaa ah xadiidkan duruqdiisa un si waxay markii saddexaad kaba dhigeen walow xaafid maxajartaa tacaqub iyo ictiraadu leeyahay bal waxaan leenahay tani waa tan inoo timi haddii aan eegno xadiidka salamana kolley malaba sida daahirkaa duruqdiisa marka la eego waa marka labaadba inay tahay laakiin riwaayaad kaloo dee ziyaadada aan ka qaadanaynaa jiro oo ah ilaa mar saddexaad in la gaadhayo wixii intaa ka dambeeya dee waa duriya waa la iska daynayaa oo waxa weeye nin kastaba haba hindhise waa la iska daynaya xadaثna yaحya بn ayuba وqtaybaة بn saciidi وعaliي بn xujri الsacdiyu qaalu xadaثna ismaaعiil yacnuma bna jaعfari can اlcalaaءi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala atahaaqb hamaansigu min الshayطaani shaydaan xaggiibuu ka ahaaday macnaa waxa weeye dee kasal ruuxu ama dhergo oo calooshiisu buuxsanto oo bal maala taas ama wahasi kaliya cajsahayo arrinku kaaba weeye waxyaalahana isagay raalli gelinayaan waa wuxuu jecel yahay hadday tahay imtilaa iyo waxaa kaba dhalanayana waa wuxuu dadkii uba qurxinayo dee haalibanna marka caynkaasa ruuxu hadduu yahay daacaadkiibuu ka wahsanaya wixii nashaad kaloo khayr maba yeelanayo waa arrinkii shaydaano jeclaa ee uu raalli kuba ahaa marka taas buu isagu xaggiisa ay bal maalan tahay macnaa uu ku farxayaa weeye cajzigan iyo wahsigan iyo inay meesha waxay jirta inuu daacaadkiiyo markaa ka caajisayo ka wahsanayo nu khayr nashaad aanu u yeelanayn waxyaalihii khayraadkaba ahaa saasuu shaydaan xaggii ugaba mid yahay fa idaa tahaaba axadukum axadkiin hadduu hamaansado tahaaba iyo tahaawaba labadaba kolley riwaayaadku way ku yimaadeen falyakdim ha qariyo masadaaca intuu karo de waa isagoo afkiisa gacanta saara isagoo saa usi kala waaxid sawdiya isagoon lagaba maqlin bal intu karo waayo waxay noo dambaysa shaydaanku inuu waxa weeyaan afkiisaba hadduu afkun kala qaado oonu gacantiina bal maalan saarin inuu shaydaanku afkiisaba gelayo halkaasba waxa weya waa waxuu ku farxayo isagu uu jecel yahay bal falyakdi mastadaaca حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني سهيل بن أبي صالح قال سمعت ابنا لأبي سعيد الخدري waxaan maqlay suhayl ibn abi saalix baa leh inan uu dhalay abu saciid waana inoo dambeeya tasmiyadiisa waa cabduraxmaan ibn abi saciid alkhudri yuxadiu xaal uu waramayo abi aabbahay can abihi abihi ugaba waramayo macnuhu waa maxay suhayl ibn abi saalix majlis buu joogay majliska waxaa fadhiya abihi abu saalix waxaa kaloo jooga inan uu dhalay abu saciid alkhudri marka in abu saciid oo cabdiraxmaan la yidhaahaa abu saalix buu u warramayey wuxuu uga warramayay aabihii xadiid uu ka maqlo rasuulka ilaahi axaadiidiisa ahayd sahaylna markaa waa joogay marka imika isagii aabihii way sugnaanayaan oo sanadkii way ku sugnaanayaan inaysan aabihii abu saalix ugaba maqlay xadiidka in abu saciid ayuu isaguna ugaba maqlaybe marka muxuu yidhi can abihi qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa tataawaba ama tataaba axadukum axadkiin hadduu hamaansado falyumsik ha qabto biyadihi gacantiisa calaa fii afkiisa ha saaro oo ujeedadu afka yaanu kala qaadin oo saase afkiisa bal matalan ha saaro gacanta oo afkii ha daboolo fa ina shaydaana shaydaanku yadkhulu dee taasna way ka horjoogsanaysaa gacantiisa uu saaray baa shaydaankii horjoogsan shaydaankii baa gudihiisii geliyo jawfkiisii halkaasuu isagoo qoslaya kaba soo jeedsanayaaye bal waxa weeye gacantiisa ha saare afkiisa si uu shaydaankii uga horjoogsade waa taa aynu soo marrayna falyakdib mastadaaca wey inta uu karayo haba qaryo wey xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna cabdالعaزيiز عan سhayli عan cabdالرaحman بn abi سacيid wa kan can abihi ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam qaala إida tahaawaba axadكm falyumsik biyadihi waa afkiisa faina الشhayطaana ydkl xadaثna abu bakr بn abi shaybata qala xadaثna wakiic عan sufyaan عan سhayl بn abi صاalح عan بn abi سacيidi الkhdriyi عan abihi qala qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam idaa tahaawaba axadukum fi salaati waa qeyd laakiin dee khaarija salaadna wax lalaba imanaye dee salaadina waa min baabi awlaa falyakdim ha qariyo mastadaaca inta uu karayo hamaansigiisa iyo tahaawubkii ha qariyo faina shaydaan afkiisina markaa gacanta ha saara weeye faina shaydaana shaydaanku yadkulu waa gelaya jawfkiisii afkiisuu gelayaaba hadduu kala qaado uun taas waana wuxuu isagu jecel yahay ku farxayo isagu dadkiina uguba yeedhayo waxyaalahan dee ama cuntadii oo la badsado iyo waxyaalaha caynkaas oo aada loo dhergay iyo si dee wahsigani u yimaado daacadii looga fadhiisto oo waxyaala dadka uguba yeedhayo uba qurxinaya marka adigu waxa weeyaan kolley cudaaskii de waa kanoo shay naxariis buu noqdayo nicmo ilaahay xaggiisa kaba aatee markaanu cudur iyo duri ahayn sababtu waxa weeyaan wuxuu tilmaamayaa nashaad iyo kifo khifat albadan isagoon wahsi jirin nashaad jidhku uu leeyahay iyo fudud yahay daacaadkii aan lagaba caajisahayn oo kale waayo ruux loonaya iyo waxyaalahaasi dee waa kan uma hindhisayeen tahaa'ubkuna waa ka duwanyo jidhka buuxsankiisii iyo wahsigiisii iyo isagoo daacaadkii aanu nashaadaysnaya waxbuu tilmaamaya saasuu shaydaan markaa wuxuu jeceliye uma noqday xadaثnah cثman بn abi shaybata qaala xadaثna jariiru can suhayli can abihi وcan ibni abi saciidi oo kolkol abihina waa u tiirinaya can abi saciidi qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam bmili xadiiثi bishri wacabdilcaزiiz oo jariirna suhayl wuxuu kaba wariyey bishr xadiidkii uu kaba wariyey waxa weeyaan bishri uu kaba wariyey suhayl iyo cabdilcaziiz xadiidkii uu kaba wariyey suhayl bishr bnu fadal iyo waana labadii riwaaye inoo horeysay waliba mid kale ka dambeysao sufyaan oo isaguna thawri oo suhayl kaba warinaye laakiin lafdigoodii mid laba midoo lafdigooda fi salaad kumay sugnayn lafdigan sufyaan bay kuba sugnayd lafdigooda fi salaad kumay sugnayn labada hore marka ka mid laba mid ah ayuu isaguna kaba wariyey baabun fi axaadiida mutafariqa wallahu subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعبدنا ولا تحرمنا وأنصرنا ولا تنصر علينا